Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guud-laawe Xuseen oo ka hadlaya mashaariicda horumarineed ee laga hirgelinayo degmada Aadan iyo Bacalle ayaa sheegay in maamulka Hirshabeelle uu qorsheynayo ka hirgelinta saddex iyo toban mashruuc kuwaasi oo ka mid noqonaya mashaariicda horumarineed ee degmada Aadan iyo Bacalle. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in mashaariicda horumarineed ee degmada laga hirgelinayo ay yihiin kuwa kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimadaba kaabi doona xilli uu xarigga ka jiray qaybo ka mid ah mashaariicdaasi oo hirgalay.
di wanaagsaneed iyo farxaddii aad nagu soo dhoweyseen aan ka mahad celinaynaa waa mahadsantihiin waxaa noo caddaatay reer aadayabaal inay yihiin dad ilbaxa dad xadaariyiina degmo facweyna inay ku nool yihiin galabtaan aragnay dadaalkooda iyo qaabkay noo soo dhoweeyeen waa u mahad celinaynaa annaga safarkaynu wuxuu ahaay dhowr ujeeddo ayuu isugu jiray degmooyinka dhan oo soo maraynay degmooyinkii kow laga bilaabay waxay ahayd xuraynta mashaariicdii ka fushay ayaan xirigga ka jaraynay midna waa dhagax dhigaynay galabtana waxaan joognaa degmada aadayabaal waxaa ka fulay saddex iyo toban mashruuc oo qaar xirigga laga jaraayo qaarna la dhagax dhigaayo ayaa maanta waxna fuleen waxna la dhagax dhiga haddii lay raalli ka noqdo degmooyin kalena haddaan ku sii jeednaa iidana sidoo kaleentood qaarna xirigga looga jaraayo qaarna la dhagax dhigaayo runtii reer aadayabaal waa uga mahad celinaynaa mashaariicda fushay gacanta iyo garabka aad siiseen maamulka degmada iyo midka gobolka iyo guud ahaan dowladnimada garabka aad u naqateen reer aadayabaal waa idinkaga mahad celinaynaa mashaariicda fushay waxaa ka mid a garoonkaan hadda ku sugannahay iyo maamulkii xafiismanka maamulka degmada ay ku shaqay lahaayeen isgoolaad dhammaan insha allah haddii lay raalli ka noqdo xirigaan ka jaraynaa halhalaan uu dul tegi doonaa
maamulka hirshabeelle ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey isku hoolaya hirgelinta mashaariicyo kuwaasoo ay ka mid yihiin mashaariicda dhismaha xarumaha dowladda iyo ceelbiyoodyo kuwaasoo bulshada loogu talagalay